From and TMZ posted the evidence. I'm Nikki Strong. This is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed ood si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan barteena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah laba iyo labaatanka bisha juun ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah ardayda jaamacadda puntland oo loo qabtay aqoon isweydaarsi loogu qaadayo arrimaha dhaqanka cayaaraha iyo fanka soomaalida tababarkan aan qabannay waxa uu qayb ka yahay mashruuca koruqaadista dhaqanka fanka iyo ciyaaraha soomaaliyeed ee ay wada fulinayaan hay-adda calo aid and development jaamacadda b s u iyo wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda puntland waxaad kalood maqli doontaan dhallinyarada magaalada laascaanood ku dhaqan ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo sameeyey sanduuq lacago loogu ururiyo si ay qayb uga qaadato arrimaha bulshada ee ay ka shaqeeyaan haalimihii heesaha ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay tirada dadka maalin kasta ugu dhinta cudurka covid sagaal iyo toban dalka maraykanka ee isniintii shalay hoos uga dhacday saddex boqol oo qof tan iyo bishii maarj ee sanadka labada kun iyo labaatankii sida ay muujinayso xog ay daabacday xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalkan maraykanka ee loo soo gaabiyo c d c coronavirus ayaa ahaa xanuunka saddexaad ee sababay dhimashada ugu badan ee maraykanka sanadka labada kun iyo labaatankii waxaa ka horreeyay keliya cudurrada wadna xanuunka iyo kansarka laakiin hadda covid sagaal iyo toban ayaa hoos uga dhacay safka cudurrada dilaaga ah ee maraykanka warbixin ay soo saartay xarunta c d c ayaa sheegaysa in hadda kiisaska dhimashada ugu badan ee maraykanka ay sababaan shilalka baabuurta xanuunada aafeeya samabada iyo dhiig furanka maskaxda laakiin guud ahaan maraykanka cudurka covid sagaal iyo toban waxaa uga dhintay in ka badan lix boqol oo kun oo qof halka caalamka marka laga eego uu xanuunka dilay ku dhowaad afar milyan oo ruux hogaamiyaha cusub ee loo doortay dalka iiraan ibrahim raisi ayaa waxa uu sheegay isniintii shalay ahayd inuusan gorgortan ka geli doonin xaaladaha barnaamijka gantaalada balastiga ee tahraan ama taageero siinaya xoogaga wakiilada u ah maleeshiyada gobolka intaasi wuxuu ku daray isagoo wariyaasha la hadlayay in tahraan aysan la kulmi doonin madaxweynaha maamulka maraykanka ee joe biden maadaama ayuu yiri maraykanku uu isku dayayo in uu dib uga noqdo heshiiskii caalamiga ahaa ee labadii kun iyo shan iyo tobankii si markaasi loo xakameeyo sameynta hubka nukliyerka ee dalkaasi dowladda maraykanka ayaa sidoo kaleeto waxa ay meesha ka saartay walaaceeda ku aadan in madaxweynaha cusub ee iiraan iyo madaxweynaha dalka maraykanka joe biden aysan wada kulmi dooneen dadka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa bilaabay sanduuq lacago loogu uruurinayo dhallinyarada ka shaqaysa arrimaha bulshada si ay uga midho dhaliyaan howsha arrimaha deegaanka ay ka wadaan halkaasi dhowaantaas waxaa dhallinyaradaasi ay samaysteen ololo lacag ay ugu uruurinayaan in isbitaalka magaalada uu helo mashiinka neefta bixiya ee oksijiinka warbixintan waxaa kasoo diray laascaanood wariyaha v o eda cabdikariim olol magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhallinyarada ayaa bilaabay inay bulshada ku dhiirigeliyaan sida ay isugu tashan lahaayeen dhallinyarada ku jira ganacsiga kala duwan ee magaalada laascaanood ayaa sameeyey sanduuq ay dhallinyarada kala ku caawinayaan gaar ahaan kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo shaqaabuurka dhallinyarada kale loo sameeyo qaar ka mida guddiyada dhallinyarada oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa ka hadlay waxyaabaha ay qabtaan magacaygu horta waa cismaan cabdiraxmaan jaamac anugu ganacsadana waan ahay guddiga dhallinyarada ee isu xilqaantay in ay gobolkooda u istaagaanna waa mid ahay waxaana anugu aan kula talin lahaa ganacsatada iyo bulshada inay isku tiirsanaadaan waayo abwaankii jiray wuxuu yidhi rag tashaday dad tashaday buy cir waa toli karaa taaka labadeed marka wuxuu ka hadlayay dee cir lama toli karee yacnii in dadku ay hadday dadaalaan ay wax qabsan karaan ganacsatadana waxaan ugu baaqayaa iyo weliba bulshada dhammaanteed waxa wax lagu adduunka horumar ku gaadhaa waxaa weeye waa wadatashi iyo lacagta jeebkeenna ku jira aynu u xilqaaynuu bixinno darilah aynuula baxno gobolkeennana aynuu bixinno si hadda waxaa keentay hadda dhallinyarada isu abaabushay hadda ka hor waxay u iibiyeen ambalaasyo baahideedaa timi marka la iibinayo maantana oxyginta oo kale baahideedaa taagan marka ganacsatada iyo dhallinyarada ka mid tahay bal ka warran door inay hore u sii wadaan oo kale bal iga warran inta shaqaysa siday uga qayb qaadanayaan inay bulshada garab istaagaan waayo hadda lacagaha dee u badan hadda waxa bixiyaa waa ganacsato waana ganacsataduna waxay u badan tahay badanaaba gobolka waa dhallinyaro marka waa dad dareemaya dee waxaanay baahida ay bulshadooda iyo gobolkoodaba u leedahay marka si wacan bay u wadaan ganacsatadu si wacan bay wadaa waayo qof kastoo ganacsadaah wax allaale wax awooduu kaga geysanayaa laba kun iyo shan boqolna qof baa bixiyey laba doolar iyo badhna qof baa bixiyey marka dee dareenkeeda waad garanaysaa waayo intaasuu awooday kaa intaa bixiyey kan kalena dee intaas isna awooday waxaan u dirayaa bulshada gobolka sool dal iyo dibad meel ay joogaanba inay ka qayb qaataan horumarka dadka gobolka iyo dadkoodana ay dadka waxaya ay wax u qabtaan bismillahi raxmaan raxiim waa jaacan axmed gaashaan wallaahi cabdikariinow waxaan ku odhan karaa dadku inay isku duubnaadaan wax layidhi famahmahaba ahayd far keliyii fool ma dhaqdo waayo waxaan ka mid ahayn qaybtii dhallinyaradii ka qayb qaadatay wadnay dhisaan ama hagaajiyaan waddooyinka ee loogu magac daray qof iyo mitir bay u noqotay taabagalah oo dadku ay wax weyn loo qabtay marka waxaan odhan karaa dadku hadday isku tashadaan marka dhallinyaradaas iskood ayay isu xilqaameen way kaceen haddeerna waxay marayaan hadafkoodii meesha ugu wacnayd oo boqolkiiba kun oo baa laga rabay doolar baa layidhi mashiinka haddeerna waxay noo sheegeen inay hayaan boqolkiiba lixdan marka aad baan anugu ugu soo jeedin lahaa una taageeri lahaa inay dhallinyaradu garab istaagto dadkooda laakiin waxaa laga hadlaya ururada bulshada ee dhallinyarada iyo dadka bulshadu ay lahaayeen inaysan jirin oo burbur badani ku yimid oo kale dhibaatooyinkaasi maxaa sababo wallaahi isku xidhnaan laan baa sababo ah waxaan kuu leeyahay farkaliya forma dhaqo haddii laysku xidhan yahay wax kasta oo yimaado wala wajihi karaa marka halkan waxaan uga wacyigelinaynaa haddeer aynu uga sheegaynaa bulshada inay dadku isku tashadaan dhallinyarada garab istaagaan wax wada qabsadaan maaragta meel kasoo wada jeestaan aad baan usoo dhoweynaynaa dhallinyaradana waa kula tarana ee shacabka iyadoo dadka ugu faraha badan ay yihiin dhallinyaro kuwaasoo ka hadla arrimaha dhanka horumarka inkastoo ay jiraan shaqala-aan ay had iyo jeer dhallinyaradu ay ka hadlaan haddana kuwa shaqooyinka hela ayaa bulshada ayaa bulshada qayb ka noqda sidii loo horumarin lahaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatanna aanu aadno dhinacii heesaha anigoo idiley aroos kula gara adigoo oridayda noqdo ubad dhala anigoo idiley aroos kula gara adigoo oridayda noqdo ubad dhala ilwaad quruxe ilwaad quruxe ilwaad quruxe kasaxahayga haddaanad ahayn ayaan walba kuma ammaaneyne ilhaamka saxahayga haddaanad ahayn ayaan walba kuma ammaaneyne asluub badane ammaan badane sidii ubaxii udgoon badane asluub badane ammaan badane sidii ubaxii udgoon badane waxaan idile kuun dhexilaa kuun dhexilaa anigoo idile aroos kula gara adigoo ooridayda noqdo ubad dhala anoo idile aroos kula gara adigoo ooridayda noqdo ubad dhala ilwaad qoroxe ilwaad qoroxe ilwaad qoroxe ayaankaygu waa anigoo ku arko aroor walbaan ku eegtaaye ayaankaygu waa anigoo ku arko aroor walbaan ku eegtaaye aslu badano maan badano sidiabaxi udgoon badano
umana abidkey abidkey adoo oo kale uunka kuma arage taan umanaa abidkay abidkay adoo kale uunka kuma arage asluu badane ammaan badane sidii ubaxii udgoon badane asluu badane ammaan badane sidii ubaxii udgoon badane waxaan idile kuun bixila kuun bixila anigoo idile aroos kula gara adigoo oridayda noqdo ubad dhala anigoo idile aroos kula gara adigoo oridayda noqdo ubad dhala ilwaad quruxe ilwaad quruxe ilwaad quruxe
dhallinyarada dhigata iskuullada iyo jaamacadaha ayaa toddobaadkan loo qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan qorshaha maamulka iyo horumarinta hibada dhaqanka fanka iyo ciyaaraha si dhallinyarada loogu dhiirigeliyo qorshahooda dhinaca kor u qaadidda hibada fanka wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahani ka wareystay shucayb yuusuf ciise oo ah iskuduwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka bari tababarkan aan qabannay waxa uu qayb ka yahay mashruuca koruqaadista dhaqanka fanka iyo ciyaaraha soomaaliyeed ee ay wada fulinayaan hay-adda calo aid and development jaamacadda b s u iyo wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda puntland ayna maalgelinayaan midooda yurub european union in soomaaliya tababarkan waxa uu daaranaa qorshaha maamulka iyo horumarinta hibada dhaqanka fanka iyo ciyaaraha ee dowladda puntland iyo soomaaliyeedba dadka loo qabtay tababarkaas maxay isugu jireen marka dadka barnaamijka loo qabtay waxay isugu jiraan qaybaha koobnaayeen waa waxay isugu jiraan haweenka dhallinyarada macalimiin bay ka koobnaayeen ujeeddada laga lahaa muxuu ahaa marka intaasoo dhallinyaraha oo macalimiin iyo wiilal iyo gabdho in la isugu keeno oo tababarkaasi lagu fahansiiyo dhaqanka iyo muxuu ahay maamulka waa mahadsan tahay ujeeddada aan barnaamijkan aanu qabanay barnaamijkan oo mashruuc weyn oo soconaya muddo saddex sano ah degmooyin badan oo puntlandna ka qabsoomaya kana qabsoomay ujeeddada barnaamijkan aan u qabanay waa in dadka dhaqanyaqaanka ah awoodooda aqoontooda aqoonta ay dowladnimada u leeyihiin kor loogu qaado si ay hadhow sugaanta ama taalantiga taalantigooda ay ugu qareemaan nabadda iyo dowlad dhiska soomaaliyeed dhallinyaro aada u badan dhallinyarada iyo haweenka iyo qaybahooda kala duwanba aada u badan oo aan fahamsanayn dhaqanka iyo horumarinta fanka iyo ciyaarahaba si dadka loogu dhoorigeliyo ama kor loogu qaado ribadooda in markaas waxa weye barnaamijkan ay tababarkan ka faa'iidaystaan kadibna dadkooda ee wixii cilmiga ay ka helaan ay dib ugu celiyaan ugu dambeyntii markaa maxaa idinkaga soo baxay intii uu socday tababarkaasi oo dhallinyarada lagu fahansiinayay outcomka aan ka rajeynayno waa in magaalo walba oo barnaamijkan uu ka hirgaro loo sameeyo xarun dhaqan oo shaqaysa dadka hibada iyo hal abuurka leh ay ku soo bandhigaan taalantigooda markii hore ma jirin somaha goobo dhallinyaradu ay kusoo bandhigaan hibadooda iyo hal abuurkooda ama isugu yimaadaan oo halkaasi dadka lagu maaweeliyo iyagana isaga kala faa'iidaystaan hibadooda iyo hal abuurka ay leeyihiin si dhallinyarada loogu jiheeyo dhaqanka waa maasan tahay mar labaad waa wax sax ah oo dhallinyaro hibe iyo hal abuur loo is abaabulay oo iskooda iyagu isu xilqaamay waa ay jireen hase ahaatee goobo rasmi ah oo ay hibadooda iyo hal abuurkooda ay ku soo bandhigi jireen ma jirin hase ahaatee hadda waxaan rajeynaynaa insha allah mashruuca kan inay si taabagal ah ay uga faa'iidaystaan oo goobo sax ah oo loogu hagaago oo ay dadka maskaxdooda caqligooda iyo aqoontoodaba ay uga faa'iideeyaan ay helaan dadkan mashruucan ka faa'iidaysanaya waa labeentii dadka waa maskaxdii dalka waa xulkii ummadda waxa ayna soo saarayaan wax ummadda anfaca kaasi wuxuu ahaa shucayb yuusuf ciise oo ah iskuduwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka bari oo u warramaya wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf
markana dhinacii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali
aan ku bilaabay koobka qaramada qaaradda yurub ayaa si xiise looga socda garoomada kala duwan ee qaaraddaasi waxaana ciyaarihii xala dhacay xulalku isku arkeen waddanka biljamka wuxuu labiyo eber uga adkaaday dalka fiinland labada gool oo midkood ahaa kama gool waxaa iska dhaliyay laacibka waddanka fiinland lukas herediski daqiiqadii toddobaatan iyo afraad halka goolka kalena uu dhaliyay laacibka kooxda inter romari lukaku daqiiqadii siddeetan iyo koowaad biljamka oo ku jira kaalinta koowaad ee qiimeynta xulalka dunida ayaa ka mid a dalalka loo saadaalinaya hanashada koobkan isla gruubka b wadanka denmark wuxuu afar iyo hal uga adkaada wadanka ruushiya denmark oo kasoo kabanaysa naxdintii laacibkooda khadka dhexe christian erikson ayaa kusoo baxday kaalinta labaad ee qaybtan waxaana falanqeeyaasha ciyaaraha ay sheegayaan inay denmark samayn karto mucjiso lamida tii kunsagaalboqolsagaashaniyolabadii maadaama ay ku guuleysteen koobkan iyadoo aan la filaynin qaybta siina wadanka holland wuxuu saddex iyo eber uga adkaaday wadanka north macedonia laba ka mida goolasha waxaa u dhaliyay kabtaankooda gorginia waynandam halka goolka kalena uu saxiixay memphis debay xulka holland ayaa tobankii kulan ee ugu dambeeyey dhaliyey in ka badan laba gool waxaana taariikhdani ay noqonaysaa mid ay jebiyeen ciyaartooyda xilligan ciyaaraysa rikoorkii ay dhigeen sanadkii kunsagaalboqolsoddoniyshantii ciyaartooyda wadanka holland waxaana ciyaartooyda tababara frank de bour ay tiigsanayaan finalka koobkan austriyana waxay hal iyo eber uga adkaatay wadanka ukraine caawana waxaa la ciyaari doonaa kulamada gruubka d waxaana ingiriis kula ciyaari doonaa jamhuuriyadda jaaga halka scotlandna ay ka hortegi doonto crowetiya ilaa iyo hadda xulalka usoo gudba wareegga lix iyo tobanka ee labaad waxaa ka mid a talyaaniga biljamka holland welishka denmark iyo austriya waxaana maanta la filayaa in ingiriisku uu soo raaco dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooydana kooxda manchester city ayaa diyaarinaysa boqol milyan oo lacagta yuroga ah taasoo u dhiganta boqol soddon iyo sagaal milyan oo dollar oo ay ku doonaysa weeraryahanka kooxda tottenham harry kane sida uu sheegay telefishinka e s b n kane oo labaatan iyo toddoba jir ah ayaa ku wargeliyay kooxdiisa tottenham rabitaankiisa ah inuu ka baxo xagaagan iyadoo manchester cityna ay hogaaminaysa kooxaha manchester united iyo chelsea oo loolan kula jirta saxiixiisa city iyo tottenham labaduba ma sheegin dalab rasmi ah oo miiska saaran laakiin ilawaradyo ayaa sheegaya in city ay isku diyaarinaysa inay tijaabiso go-aanka guddoomiyaha kooxda tottenham daniel levi oo soo bandhigay dalab ku saabsan heshiiskan kaas oo isugu jira lacag ka hasha iyo ciyaartooy waxaa jira warar sheegaya in raxiim sterlin uu ka mid noqon kara ciyaartooyda ay kusoo jiidan karaan tottenham iibka keen xagaagan laakiin ilawareedyo ayaa u sheegay e s b n in ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee ingiriiska aanu doonaynin in loo adeegsado qiimo dhimista heshiiska kane ayaa dhowaan qirtay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda manchester city kevinte brown uu noqon karo ciyaaryahan uu ka garab ciyaari karo laakiin wuxuu u dhigay dhammaan sheekooyinka ku saabsan mustaqbalkiisa ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo koobka qaramada qaaradda yurub oo ingiriisku uu ka qaybgelayo xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax buluug oo nala socodsiinayay ciyaarihii haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha
wadaajin maahe cilmikii la jaqaf yidhi jafa juglay helay adhgigu jirdhacayo igu jiri riqsiyo beedhahay jajabaaye jugnaygaamadaayo kanu waa jariye jiljilexanno qombo jabaqiigu sheegaaye jugnaygamadaayo kanu waa jariye jiljilexanno qombo jabaqiigu sheegaaye janna ku dambayso jowharad lamuudbaad jalaheeda noqombo jabaqiigu sheegaa janna ku dambayso johar lamuudba jalaheeda noqombo jabaqiigu sheegaa
heestaas ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
jeegaan sidaan ahay isagay janjeedhsheejubnaygamadaayo kanu waa jariye jiljileexan noqombo jabaqiigu sheegaaye jugnaygamadaayo kanu waa jariye jiljilexanno qombo jabaqiigu sheegaaye janna ku dambayso joora lamuudba jalaheedano qombo jabaqiigu sheegaa janna ku dambayso johara lamuudba jalaheeda noqombo jabaqiigu sheegaa haysto orod jaga camooye